asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaan idin leeyahay kulanto wanaagsan mar kale badanaaba xubinteenna murtida maanta kolba waxaan ku soo qaadannaa wixii aan isleenahay kollay tanaa ku habboon meesha in la geliyo tanna waxaan ku soo qaadanaynaa maahmaahyaheenii saddexleyda ahaa qayb ka mid a waana qayb haddii eebba idmahayo dhinacyo fara badan oo xagga eexda bakhaylnimada iyo haddii eebba idmahayo go-aanka jilicdasan waxyaalo fara badan oo digniin ah inaga siinaysa waxaa la yidhi saddex baa rag laga dhowraa waxaa la yidhi saddex baa rag laga dhowraa saddexda ragga laga dhowrahayo waxaa weeye marka aad mas-uulka tahay ayay sheekadaas kugu socotaa ma ahan mar kaste wade qof walba horta inta tabartiisa ah ayuu mas-uul yahay marka mas-uuliyaddaada waxaa la rabaa inaad gudato aadan noqonin mid mas-uuliyaddiisa ka seexday ama bahal candhaweyne ah oo iska jiifa oo aan ogeyn waxa isaga iyo bili-aadamku ay kala mudan yihiin inaadan noqonin ayaa lagaaga digahayaa waxaa la yidhi saddex baa rag laga dhowraa ha ula imaanin saddexdaas rag ama hoggaan u qabo ama mas-uulo ahow ama deris la ahow eh saddexdaa ragga ka ilaali waa saddex arrimood oo saddexduba aan aad iyo aad u fiicnayn markaad dhinac walba ka eegto waxaa la yidhi gacan guran gar eexo iyo guddoon weecsan saddexdaaba rag waa laga ilaaliyaa bal aad iyo aad ugu fiirsayayna kaa hoos bixin waa gacan guran waa bakhayl biyo kama dhibcaan ah oo haddii gacantan lagu dhufto midda kale ku dhegahaya meel kale uu wax ku qaado hadduu waayana carabka ku leefahayo wixii dhacay kaa isagaa looma baahno oo dee rag ba haddaan waxbaba aadan u ogolayn dee ciduna kuma rabto adiguna waxaa tahay kii sayid maxamed sheegahaya uu dhahay maaragtay bakhaylkaan bariiryoobahayn waa bakhtoo kale marna hadduun baradii nin yimid badax u dhiibayn marna hadduu baradii nin yimid badax u dhiibayn birtiisu ha jabta inaan la rabin baah yow sheeg ninkii ulaayo kaleento bakaylkaasoo kale inaad noqoto looma baahno oo arrin loo baahan yahay maahan ka ilaali ragga waa gacan guran waa gar eexo waa cadaalad darro oo aad garanayso oo aad u kala hiilisa labada nin ama ninka in yaroo leeluusha ku siiya aad dhahda kanaa saxan ood midka kaleenta aad geeska geliso iyana looma baahno waa laga ilaaliyaa ragga waa qodobka saddexaadee waxa weeye waa guddoon weecsan marka guddoon weecsan lagu leeyahay waa go-aan aad isku ogeydeen ninka oo aad ka baxday inaad labawajiilo noqoto ama labaclabac noqoto ama aad noqoto ninaan isku filayn oo bilaa karaama ayaa lagaala hadlay saddexdaa arrimoodba rag waa laga ilaaliyaa waxaa la yidhi gacan guran gar eexo iyo guddoon weecsan saddexdaaba ragga waa laga ilaaliyaa haddaad saddexdaas ilaalin weydo waxay noqonaysaa inaan ciduna maaragtay ayna waxba kuu dirsanin oo adiga iyo waxaraha yaryar ee heeraha korkooda daaqahayaay aad isku tabar noqotaan intii marka aad waxaraha la mid noqon lahayd nin raga oo nool ahow ha isdullaynin taas ayay digniin inooga tahay eexdana iska daa bakhaylnimada iska ilaali sidoo kaleento labaclabacnimada ama haaheeye raacnimada ama duufaan raaca inaad noqoto bahal jilicsan oo kolba dhinac loo hagaajiyo aad noqoto iyadana iska ilaali waa inaad tahay qof mowqif leh hadday dhanka cibaadada tahay hadday dhanka waxbixinta tahay hadday dhanka adkaysiga tahay hadday dhanka geesinimada tahay dhinac walba saddexdaas qodob oo isa saaran ayay saddexleydeennani inooga digaysaa waana arrimaha muhiimka ah ee nolosha muhiimka waayahan dambena waxaad moodaaba maaragtay dadku inay yare siyaasad intay maqleen kulligood ay beenaale iyo khaa'in iyo eexlow iyo labaclabac iyo hebelow iigu rid adna waan ku rabaa adna waan ku rabaa ay u bateen middaa iyada ah waxaasoo dhan ayay digniin ka tahay af soomaaliga waagii aan baadiyaha joognay haddii sidan loo isticmaali jiray dee hadda reemagaal baynu nahay waa inaynu reemagaalnimadeenna iyo af soomaaliga iswaafajinno si dadku ay u noqdaan dad nool oo quluub ahaan iyo qalbi ahaan iyo dareen ahaan iyo qariyad ahaanba u nool maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa dantiyaqaan dad ma hawadiyo waa dantiyaqaan dad ma hawadiyo waxaan u malaynhayaa dantiyaqaankaasu waa ninkii la dhihi jiray bartiyaqaan bari uma korodho waa bahal bakhayl ahaan u malaynhayaa oo wixiisana xagsaday dantiisa keli ana u dhaqdhaqaaqa oo aan ummadda inteeda kaleenta xaggii xagga midna ka eegayn waxa weeye dantiyaqaan dad ma hawadiyo saas ayaan dhahaynaa